axmed maxamed islaan oo ka hadlayey furitaanka shirweynaha maalgashiga jubbaland oo kismaayo ka socda ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn dowladda federaalk ee soomaaliya oo aysan jirin haba yaraatee wax kala dhexeeya maamulkiisa wuxuu ku eedeeyey villa soomaaliya inay siyaasadaysay oo ay joojisay dhammaan mashaariicdii dhaqaale iyo kaalmooyinkii jubbaland ay xaqa u lahayd isagoo ku wargeliyey hay-adaha iyo deeqbixiyaasha inay si toosa ula macaamilaan maamulkiisa si gaar ah mas-uuliyiinta federaalka ayuu ugu eedeeyey inay dalka burbur iyo dhibaato u horseedayaan waddankan waa federaal dowlad santara iyo unitary system waa horaan ka nimid states baan nahay carabnaa dadka waxaa la bixinaya inay toos u gaadhaan sababtoo shay walba waa la siyaasadeeyey mar haddii la siyaasadeeyey bal waaga ay la helo dowlad siyaasadii ka soo noqoto oo noqoto ilaa dowladdani waxay u tahay haab inay wixii soo gaadhay iyadu isteydyada u dirto ay qaybiso ay kala faraha kala baxdo laakiin hadday noqoto inay iyagu maamulaan ay dhahaan annagaa mas-uulka annagaa maamulayna annagaa nagu xidhan tahay waddankii o dhan ixtikaar iyo wuxuu galayaa cidhiidhi taas daraaddeed waxaan rabaa inay hay-aduhu ogaadaan inay cid walba siday tahay ula macaamilaan maanta dowladdaa dhexe wax kastoo statecani uu lahaa oo shaqo ahayd oo aan xuquuq u lahayn way joojiyeen way siyaasadeeyeen siday iyagu rabaan bay udhigeen taa macnaheedu waxa weye annaguna inta dowlad soomaaliyeed oo hawsha aan isugu nimaadna la helayo ma doonayo hay-aduhuna inay noo soo maraan wax nagala dhexeeyaana ma jiro umana aqoonsani maanta dowlad soomaaliyeed wadana soomaaliyeed ka shaqeynaysa inay xamar ka shaqeynayso shirkad aan maanta garanaynin waxa ay dowladnimada ay ku dhisan yihiin waxay tahay soomaaliyana doonaya inay burbur iyo inkaan iyo halaag iyo hoog u horseedaan yaa maanta ka shaqeynaysa taas marka waxaan rabaa hay-adaha waxaan mar labaad u sheegaynaa mar haddii la siyaasadeeyey dhaqaalihii mar haddii la siyaasadeeyey horumarkii mar haddii la siyaasadeeyey wixii shacabka taabanayay waxa annaga ay mas-uuliyaddu naga saaran tahay waa shacabka waxaan u danaynaynaa waa shacabka haddayna wixii dadkii gaadhayna waa caqabad kaliya waxay leedahay mushkilaadka
hadalka madaxweyne axmed madoobe iyo eedeynta uu jeediyey ayaa sii kicinaya xiisadda iyo wada shaqayn la-aanta u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland oo markii horeba meel adag taagnaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu horey ugu eedeeyey hoggaanka jubbaland inuu sabab u yahay khilaafka kadib markii uu ka baxay wixii ballamo iyo heshiisyo ahaa ay wada galeen markii la gaaray fulintooda xamse cabdi barre ayaa sidoo kale xilligaasi axmed madoobe ku eedeeyey inay u afduuban tahay jubbaland haddana uu doonayo inuu kusii darsado masiirka federaalka siduu yidhi waxaan ogsoonnahay in madaxda jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo codar waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay oo si gaara ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo coda in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo sohdimaha iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada haddaba markii la soo gaaray fulinta heshiisyadaas ayay diideen inay fuliyaan isla markaana ay ka kaceen gogashii qaran ee madasha qaranka madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo ummaddan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaara oo markhaatiya leh madaxdaas waxaa si shaksi ah ugu afduuban jubbaland muddo dheer afduub dhaqaale afduub siyaasadeed afduub amniye afduub intaba waa jira dulqaad badan bay qabaan dadka reer jubbaland haddii afduubkaas intaas ay jirtay laakiin uu iskaba dee meel keliya un ay ahayd ama dhibaata waxay timid markuu yidhi waxaan rabaa in qarankii kalena masiirkiisa lay afduubo oon anigu afduubto oo la igu daro oo yidhaahdan doorasho ma dhacayso doorasho dadban waxaan ahayn ma dhacayso marka waxaan leenahay mudane masiirkii ummadda soomaaliyeedna kuuguma dari karno afduubkaas madaxweynaha jubbaland ayaa dhinaca kale sheegay in maamulkiisa uu bixinayo shatiyo kalluumaysi ayna cid kasta la gelayaan heshiisyo ay ugu fududaynayaan maalgashiga kalluumaysiga
waxaan rabaa oo kale inaan soo dhoweeyo cid kasta oo maal gashanaysa oo barnaamijka kalluumaysiga mashruuca ka shaqeynaysa inaan doonayno inaan la galno heshiis u fudaydinno sida ugu sahlan ee mashruucaas uu ku socon karana aan ugala shaqeyno haddii ilaahay la siiyo ruksadaha shuruud la-aan ayna shaqeeyaan laakiin maanta ase jubbaland wixii heshiisa ee laysanista la bixinayo ee ganacsata la siinayo jubbaland baa bixinaysa statekaas siinaya saasaana lagu shaqaysanaya waxaan ku soo ururinaya hadalkayga cid kasta oo maalgashi samaynaysa waxaan diyaar u nahay hadday loo kale u samaynayaan iyo hadday dhoofinayaan iyo hadday warshado samaynayaan iyo hadday maraakiib la imanayaanba inaan diyaar u nahay ase jubbaland inaan lala heshiiyo la siiyo ruksadaha kala shaqeyno khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo bilowday dhammaadkii sanadkii hore markaasoo hoggaanka jubbaland uu isaga baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii jubbaland laba bil ka hor ee uu ku soo baxay axmed madoobe taasoo ay si weyn uga hortimi dowladda federaalk ee soomaaliya